magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday dhismaha waddooyinka laamiga ah oo si casri ah loo dhisayo kuwaas oo qaarkood lasoo gebagabeeyey dhismahooda waxweyna ka bedelay bilicda magaalada iyo isku socodka bulshada iyadoo weli uu socdo wejiga labaad ee dhismaha waddooyinka laamiga ah ee mashruuca nagaad oo ay qayb ka qaadanayso dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed fareweyne waxa uu ka warbixiyey qorshaha uga degan maamulkiisa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhinacyada kala duwan ee horumarka iyo nadaafadda isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi ujeedka annagu magaalada waxaan ka leenahay afar qodob weyn qodob kuwaad magaalo waddooyin waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha oo wax badan magaalada kusoo kordhiya dhinac walba ha ahaato inaanu ka samayno magaaladan waana hadda maraynaa gabagaba inteedii badnayd qodobka labaad oo ah magaalo nadiifa nadaafadu nadaaf nadiifa oo ku tartanta magaaladinka adduunka nadaafada kula tartanta waa qashinka ka mamnuuca iyadana waa yoolka iyaga aan rabin inaanu gaarno magaalo cagaaran oo adduunka isbedelka cimilada ka dhacay la jaanqaada oo cagaaran oo quruxdiina ka qayb qaadata iyo magaalo nabad ah qabyaarad ka maran loo siman yahay dadka reer kismaayood aan qof qof dulmaaya ku jirin la wada leeyahay lagu wada nooleyahay magacuna uu yahay reer kismaayood jubbaland iyo soomaaliya afartaas qodobi waa rabno magaaladan ka dhigno maxaa yeelay magaalo dee waa meel bulsha ku heshiisay inay adeeg isu darsato inay qabyaarada yartaan waa mamnuuc dadka dadku soomaaliyeedna waa magaalo u firan noqoto oo qof walba ayoo iska dhex arko oo deganaado xaqee dastuur oo leeyahay weeye intaa kadib waa baaq guud dadka reer kismaayood waxaan u baaqay inay ilaaliyaan magaalada amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo u diyaargaroobaan tartan caalami ah oo inay magaalooyinka soomaaliya ku tamaan